بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتاب كي أصول الإيمان وش محمد عبد الوهاب اسكلها أنه كان ميسانينا شارحي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعن سو قارني باب كي سقالات باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب وعو باب يكنو اسكو ترترسين اسكو ترترسين ايو إن علمي للراديو iyo sida cilmiga loo raadiyo xadiidka boqol iyo labaad fiihi xadiidu saxiixayni fii fitnati alqabr waxaa ku jira buu leeyahay xadiidkii bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo ku soo arooray in qabriga la isku imtixaanayo ana almunacama kii loo nicmeeyey ee guulaystay ee iimaanka ku noolaaya ku dhintay yaquulu inuu leeyahay marka la weydiiyo maxaad ka leedahay ninkan dhexdiina laga soo saaray wuxuu leeyahay jaaanaa bilbayinaati walhudaa fa ajabnaa watabacnaa marka waxaa leeyahay seed ku ogaatay macnaha in uu nebi yahay markaasu wuxuu leeyahay jaaanaa bilbayinaati walhudaa wuxuu noola yimid xujooyin caacad iyo hanuun buu noola yimid fa ajabnaa waan maaragtay ajiibnay oo waan qaadanay warkiisii watabacnaa waanan raacnay wa ana almucadaba kii la cadaabayay cadaabka mutayna ee gaalka ahaa yaquul wuxuu leeyahay samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu waxaan maqlay dadkiioo wax laho anna waxay ku hadlayeen uun baan isaga hadlay wax macnaha qalbigiisa jiraba ma jiraan kitaabka wadaadka sharxo wuxuu leeyahay baabkan munaasabada uu la leeyahay tiirarka iimaanka ee lixda ah waa in rumaynta nebi maxamed la rumaynaayo sala alla alay wasalama iyo qur-aanka rumaynta la rumaynaayo uu ku weynaado iimaankaasu oo uu ku kobco cilmiga iyo waxbarashada sidoo kalena badbaadadu waxay ku jirtaa qiradda la qiraayo nebinimada nebi maxamed sala alla alay salama marka qabriga qofka su-aasha la weydiinayo waxaa uun badbaada marka qofka wax yaqaana sidaa darteed wuxuu kuu soo hormariyey su-aashii qabriga sheegiddeeda qofka loo nicmeeyana inuu leeyahay wuxuu noola yimid maxamed sala allahu caleyh wasalama xujooyin caacad bilbayinaati walhudaa fa ajabnaa watabacna waan ajiibna waanan raacnay taasi waxay kutusinaysaa qofkaasi inuu aqoon u leeyahay wixii nebi maxamed uu la yimid sala allahu alay wasalama oo uu raacayna laakiin gaalka ama munaafiqu wuxuu leeyahay laa adrii samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu waxba garan maaya buu leeyahay dadkii baan maqlay iyagoo wax leh anna waxay ku hadlaayeen un baan ku hadlay ha wuxuu leeyahy laa adrii anu waxba garan maayo buu leeyahay wax aan garanayo ma laha ama garan maayo waxaan ku jawaabo buu leeyahay waxaa noo imaan doonta xadiidkii baraa inuu kaas munaafiq ahi uu leeyahay haa haa uu afka taagaayo oo aan waxba garanaynin samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu dadkii waan maqlay iyagoo waxle anna waan isaga hadlay buu leeyahay marka dadkii waxay ku hadlaayeen unbuu maarata ku celceliyey himadna uma leh inuu garto himadna uma leh inuu barto wixii alla uu kusoo dejiyey nebiga sala allahu alay slam dadka mu'miniintaah marka waxay ku kala saro maraan oo ay ku kala fadli bataan oo darajaadkooda ay ku weynaadaan alla agtiisa inay cilmi u yeeshaan arkaanta iimaanka qofku marka cilmigiisu kordhaba iimaankiisu waa u kordhaa qofka marka fahamkiisa iyo fiqigiisa uu diinka u leeyahay uu kordhana hubaalnimada uu ku sugan yahay iyo yaqiinta uu ku sugan yahay waa ay korortaa haddii alla qofka uu waafajiyo inuu camal saalixa u sameeyo waxaana marka ku jira taas badbaadada qofka uu aakhiro badbaadayo marka qabriga wax lagu weydiiyo iyo qabriga wixii ka dambeeyaba waxayna ka mid taha waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka ku tirtirsiiya inuu wax barto sababtoo ah waxbarashadii yaa ah jidkii lagu badbaadaayay qof waxyaqaan iyo qof jaahiluuna ma sinna dadkii marka waa la imtixaanaa oo qabrigooda lagu imtixaanaa fitnadan marka iyo imtixaankan hadda waxaa laga wadaa in laba malag ay u imaanayaan oo midkoodna munkar la yidhaahdo midka kalena nakiir la yidhaahdo oo ay weydiinayaan dadka yaad caabudayseen yaa nebi idin ahaa diinkiinu muxuu ahaa labadaas malag marka dadka dhan bay weydiinayaan su-aalaha saddexda ee waaweyn waa saddex asalo aada u waaweyn oo laisweydiin doono qabriga marka qabriga fitnadiisa haddaad maqasho waxaa laga wadaa waa uun barsakhi waa wixii u dhexeeyey isu soo bixinta iyo yowmulqiyaamaha iyo noloshan adduunka oo marka fitnadaas waxay dhacdaa un marka la dhinto kadib nolol barsakhiyaa la yidhaahdaa waa mid u dhexaysa adduunyadii iyo maaragtay qiyaamuhu marku dhacaayo marka maxaa loogu magacaabay imtixaanka qabriga qofka looga qaadayo sababtoo dadka badankood dee qabri baa la geliyaa laakiin macnaheedu ma aha qofkii aan qabri la gelin dadka qaarkood waxaa dhici karta in la gubo oo mathalan lafahoodii iyo waxoodii o dhan intay qalalaan haddana la maaragtay deb maaragtay lagu dubo haddana lasii jejebiyo oo baddaba lagu tuuro haddii la rabo wax noocaas oo kalea marka qaarkood la sameeyaa oo dadkii lagu cadaabayo dadka noocaas oo kalea marka imtixaan laga qaadi maayo miya maya iyagana waa la imtixaanaya labada malagna way u imaanaya allana wax walba waa awoodaa marka waxaa fitnatulqabri loogu magacaabay macnaha dadka badankood baa hadda qabri gala wa marka waxa magacan loo sameeyey waa uun sida qaalibka ayaa la fiirsha imtixaanku marka imtixaanka marka waxaa soo gelaya qofkii yaraa iyo qofki weynaa iyo labkii iyo dhadigii muslimiintii iyo munaafiqiintii iyo gaaladii sababtoo ah dadka marka la yidhaahdo waxaasoo dhan way ku rumoobayaan insigoo dhan baa soo gelaya culimada qaarna waxay leeyihiin qofka muslimka iyo qofka munaafiqa uun gaalka caddaystay qabriga laguma imtixaanay leeyihiin oo ibnu cabdilbari iyo yaa warkaas sheegay culamada qaarna waxay leeyihiin fitnada qabrigu muslimkana waa ku dhacdaa gaalkana waa ku dhacdaa laakiin gaalka marka goormee la imtixaanaya waa markii nabigeena lasoo saaray kadib laakiin wixii ka horreeyey nebi maxamed sala alla ly slam soo saaridiisii qubuurta laguma fidnayn jirin bay leeyahay gaalada laakiin waa laga raajacsan yahay hadalladaas dhan waa laga raajacsan yahay oo sax maahan buu leeyahy wadaadka kitaabka sharxay marka dadka soo daliilsada yiri inahu uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fii qubuurikum waxaa lee waxyooday in dad yahow laydin imtixaani doono qabrigiin laydinku imtixaani doono bukhaari muslim baa wariyey waxay leeyihin marka waxaa laga hadlaya ummaddan baa laga hadlaya oo fidnada ummaddan bay ku khaastay laakiin jawaabtu waxay tahay khitaabka noocan oo kale ah ma ku tusinaayo in ummaddan lagu koobay ee waxaa la sheegayaa uun in ummaddan qubuurteeda lagu imtixaanayo maadaama rasuul loo soo diray dadka kalena waa la imtixaanayaa fidnadu marka waa caam waxaana tusinaya alla qowlkiisa uu yidhi yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhirati wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa alla wuxuu sugaa oo uu qowlkii xaqa ahaa ee sugnaa uu ku sugaa towxiidkii baa laga wadaa laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah in la qiro iyo in la qiro wixii nebi maxamed sal ly slam uu la yimid oo diinkii xaqa ahaa ah wuxuu ku sugaa fi lxayaati dunya noloshoodii dhaweydoo adduunyada ahayd iyo wa fi laakhirati iyo aakhiraba marka markay dhimanayaanna waxaa maaragtay loogu khatimaa khaatimo wanaagsan markii qabriga galaanna waxaa loo waafajiyaa inay jawaab saxa ku jawaabaan qowlka thaabitka waa maxay sida shaarix uu sheegaya waa towxiidkii iyo islaamkii iyo laa ilaha illa allah in lagu dhawaaqo iyo dikriga alle iyo ilaa alla uu ka oofsado aakhirana markay aakhiradooda ay bilaabato ile qof walba ma og tahay qiyaamo yar buu leeyahay oo markuu dhinto qof walba qiyaamadiisi yarayd baa dhacday ma ogta alla waa uu sugaa marka labada malag ay wax weydiinayaan qabriga wax ku weydiinayaan markaase qofkii muuminkaa wuxuu leeyahay rabbi allaahu walislaamu diinii wa muxamadun sala allahu caleyh wasalam nabiyii aniga rabbigaygu waa allah diinkayguna waa islaamka nebigayguna waa muxamed sala allah alay slam qofkii muminka ahaa saasuu ku jawaabaya marka mufasiriintu waxay yihahdeen aayaddaas suurata ibraahim ku jirta waxay kusoo degtay fitnada qabrigay kusoo degtay yihahdeen lafdiga aayadda ku jirana ku gaar maaha ummaddan ku gaar maaha ile aamanuu baa layidhi mogta kuwii rumeeye baa layidhi marka mu'miniin iyo daalimiin baa laga hadlay marka fitnada qabrigu ku gaar maaha ummaddan nebi moxamed sala alla alay salama laakiin dadkii o dhan baa la imtixaanayaa oo qabriga lagu imtixaanayaa xadiis ulbaraa waxaa ku jirtay oo imaam axmed iyo keyrkiisba ay wariyeen wain alcabda alkaafira addoonkii gaalka ahaa idaa kaana fi inqiطaacin min addunya hadduu adduunka kasii tegaayo wa iqbaalin min alaakhira aakhirana uu maarata uu qaabilaayo nazala ilayhi min asamaa'i malaa'ikatun suud lwujuuh waxaa cirka uga soo dega malaa'ig wejiye madow macahum lmusquuxu oo marya sida xataa yajlisuu minhu madda albasar ilaa ay markaas waxay ka fariisanayaan inta ishii inta ishu ay qabato meel fog bay ka fariisanayaan ilaa aakhir alxadiid taasi waxay ku tusinaysaa in gaaladii qabriga lagu imtixaanayo waxaa kaloo ku tusinaya alla qowlkiisa uu yidhi aayad aan soo akhrina daatay wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa alla wuxuu dhumiyaa kuwa daalimiinta ah oo lama waafajiyo xaqi lama waafajiyo iyo hadalkii saxda ahaa lama waafajiyo marka wixii saxda ahaa yaa la gefsiyaa waay macnaha addunya aakhiraba wayafcalu allahu maa yashaa allana wuxuu doono yuu falaa o dadkii muuminiinta ahaana xaqi iyo saxnimadii buu waafajiyaa dadkii gaalada ahaana waa maaragtay la hoojiyaa oo waxba maaragtay ma faa'iidaan ilmihii yaryaraa marka in la imtixaanayo maxaa daliil u ah ahlucilmi fara badan baa waxay yidhaahdeen dee la imtixaani maayo laakiin waxaa la weriyey in rasuulku sal alla ly slam uu cunug yar u duceeyey in alle uu ka badbaadiyo cadaabkii qabriga sidoo kale abu hurayrana allah ka raali noqday wuxuu u duceeyey cunug yar buu u duceeyey in qabriga cadaabkiisa alle uu ka badbaadiyo sida imaam maalik iyo cabdirasaaq iyo ay wariyeen iyo tabaraani iyo hadday marka sugnaatay arrinta noocaas oo kalea la wariyey macnaha in la imtixaanayo yaa laga fahmayaa meeshaas lamana dhihi karo de ciyaalka muslimiinta ah waa ahlu janno oo ijmaac baaba la soo arooriyey lama dhihi karo waxaan leenahay waayaha diidi mayn anagu taas laakiin wixii rasuulka sal ly slam ka sugnaaday iyo ducadii uu u ducaynaya in laga badbaadiyo qabriga cadaabkiisa ayadana waa inaan rumaynaa marka cunugan yaree loo ducaynayo macnaheedu maaha in ilaa ilaa la cadaabayo laakiin waxaa loogu ducaynayaa in laga badbaadiyo cadaabkii marka haddii isagana labadii malag ay waxweydiiyaan in la waafajiyo xaqii yaa loogu ducaynaya oo jawaab fiican buu marka cunugii yaraa uu jawaabaya islaamka ku dhintay marka sheekh islaam ibn taymiya iyo culimo kale saasay doorteen in ilmaha yareer xataa la imtixaanayo marka maqsuudku waa maxay qabrigii cadaabkii laisku cadaabayey inuu maaragtay ay soo hoosgelayaan ummaddan iyo ummadihii kaleba gaalo iyo muslimiin iyo munaafiqiin dad yaryar iyo dad waaweyn rag iyo haweenba marka ninkii waxaa lagu leeyahy man rabbuka yaad caabudaysa waay macnuhu labadii malag baa saas ku leh munkar iyo nakiir baa saas ku leh marka su-aasha ugu horreysa waa su-aashii ugu weyneed waa kii aad caabudaysay yaa lagu weydiinaya marka hadda rabbigii lagama wado rabbigii lagama wado yani kii wax abuuray wax arsuqaayey wax nooleynayey oo wax dilaayey alla saas waa uu ku tilmaaman yahay laakiin hadda rabbiga waxaa laga wadaa kii aada caabudaysa muxuu ahaa baa la leeyahay ila gaaladuba mushrikiintii quraysheed iyagoo asnaamta caabudaya yay rumaysnaan alle inuu cirka iyo dhulka abuuray oo iyaga abuuray oo u arsuqo oo wax dilo oo wax nooleeyo iyagoo rumaysnaayeen lakiin wax laisku haysta waxay ahayd cibaadada alla keliya caabudaa laga waayo marka rabbi haddii la itlaaqo qur-aanka iyo sunnada waxaa lagu itlaaqaa midka maaragtay boqorka ah ee maamulka iskaleh ee la ateeco waxaa kaloo lagu itlaaqaa kan macbuudka ah ee la caabudo labada macnoba waa loo isticmaalaa sidaas darteed yaa alla wuxuu yidhi walaa ya'murakum idinna fari maayo nebigaa laydin soo diray an tattakhidu lmalaa'ikata wannabiyiina arbaaba inaad malaa'igtii iyo nebiyadii aad ka dhigataan kuwa la caabudo sidoo kale aluu wuxuu yidhi ittakhaduu axbaarahum nimankii yahuud iyo nasaara laga hadlaayey waxay ka dhigteen culimmadoodii iyo kuwii cibaadada u go-ay oo iyaga ka mid ah iyo waxay ka dhigteen arbaaban min duunillah kuwa alla sokadiisa la caabudo walmasiixa bna maryama nabiyullaahi ciisana waxay ka dhigteen mid isagana la caabudo wamaa umiruu lamana farin ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida inay allah keliya caabudaan moogii wax kale lama farin marka ittakhaduu axbaaran wa rubaanhum arbaaban waxaaba fasiraysa aayadda qeybteeda dambe oo waxaa la fara keliya inay allah keliya caabudaan marka rububiyada mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa cubuudiyada oo waxaa maaragtay ka dhalanaysa inuu rabbi yahay maadaama isagu wax abuuro wax arsuqo wax maamulo wax dilo wax nooleeyo oo maamulka iska leeyahay dee isagaa xaqule in la caabudo duulal kale waa inaan la caabudin ama mararka qaarkood waxaa dhici karta marka erayadu iyo alfaadu ay kulmaan na macnay yeeshaan marka yacni mid walba gaarkeeda ay u taagan tahana macnay yeeshaan saa darteed sheekh maxamed cabdulwahaab waxaa u yiri siduu kasoo naqlinaayo aadka kitaabka sharxay lafdiga ilaah iyo rabbi iyo uluuhiya iyo rubuubiya kitaabkii sunnada markay kusoo arooraan waxay soo gelaysaa erayada marka laysla wada isticmaalo hal meel laisugu keenana laba macnoo kala duwan ku tusiya oo rabbina macno gaaruu ku tusinayaa maarata ilaahna macno gaaruu ku tusinayaa waidaa tafaraqad haddii ay kala baxsan tahana oo mid walba gaar loo isticmaalo oo rabbi keliya la sheego aan maaragtay allah iyo la sheegin ama ilaah ama ilaah la sheego aan rabbi la sheegin ijtamacad way isu soo galaan oo rabbigii yani macbuudkii iyo khaaliqiiba waa laga wadaa ilaahiina macbuudkii khaaliqiiba waa laga wadaa marka maqsuudku wuxuu yahay in labada malag marka ay leeyihiin qofka qabriga ku jira ay ku leeyihiin mar rabbuka yani yaad caabudi jirtay baa laga wadaa ay ka wadaan yaad caabudi jirtay bay leeyihiin waxaana taa ku tusinayoo daliil u ah in imtixaankii laisku imtixaanay rusushii lasoo diraayey uu un ku dhacaayey cibaadada allah ee allah inuu idin abuuray rumeeya ma ahayn waxa laga hadlayo ama laysku haysta marka man rabbuka yani waxaa laga wadaa man iladii tacbud yaad caabudaysa su-aasha koowaad marka waa taas qofka muslimka muxuu ku jawaabayaa marka rabbi allah wuu leeyahay allah baa aniga maarata macbuudkaygii ah laakiin munaafiq muxuu leeyahay haah haah qofka wareersan hadalka uu ku hadlayo haah haah la yidhaah oo awood uma leh in wax saxu ay kasoo baxaan oo carabkiisa uu wax fiican u isticmaalo cabsida wax ka badatay laa adri buu marka leeyahay waxba garan maayo buu leeyahay ama waxaan ku jawaaba garan maayo buu leeyahay marka haah haahdii bay sii caddaynaysaaba waa wax isfasirayoba waxaan macno lahayn u soo dhawaaqay samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu waxaan maqlay uun dadkiioo wax ku hadlaaya anigana waan ku hadlay gaalkiina warkiisa waa u caddaysanaa wuxuu leeyahay anuu waxaan caabudi jiray waxaas waxaas iyo asnaamtii iyo waxaasaan caabudi jiray buu leeyahay waana macnihii alla uu yiri wayudilu allahu adaalimiina marka aakhire la isimtixaanaayo kuwii daalimiinta ahaa xaqi baa maaragtay la gefsiiyaa oo wax saxa kuma dhawaaqaan marka la imtixaano oo allah iyo la weydiiyo wayafcalu llahu maa yashaau allana wuxuu doona waa uu sameeyaa oo ahlu iimaankana oo mu'miniintana waa uu waafajiyaa gaaladina waa hoojiyaa wuxuu yidhi marka qofkii waxaa lagu leeyahy man rabbuka wamaa diinuka macbuudkaadi muxuu ahaa diinkaaduna muxuu ahaa diin marka maxaa laga wadaa waa waxaa qofku uu maaragtay iltisaamo qofkii muslimkaa marka muxuu leeyahy dee anugu maaragtay diinkaygu islaam waayo buu leeyahy gaalkiina muxuu leeyahy diinkiisa buu sheeganaya waa waxaas waxaas buu leeyahy munaafiqi laakiin waa kanaa waa shakisan yahay isagu meelna maaragta ma haysto wuxuu leeyahay samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultu waxaan maqlay uun dadkii wax laho anna waan isaga hadlay uun markaasi haddana waxay weydiinayaan labadii malag bal maaragtay nebigii lagu soo diray ka warran baa laleeyahay waxay leeyiin waman nabiyuka markii rasuulkeenna lasoo dirana sal ll slam waxaa la isweydiinayaa uun maxamed baa ka warramaa laleeyahay ahlucilmigu marka waxay yihahdeen kii shakisnaa marka uu leeyahay haah haah laa adri samictu annaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu waxaa laga qaadanayaa bay leeyihiin in caqiidadii aanu ku anficaynin taqliid inaad waxuun maaragtay iska garab saarato oad iska raacdo uun cilmi la-aan waa in xaqii lagu garto daliilkiis lagu garto maxaa yeele qofkaani hadda dad buu isaga dayday xujo la-aan waxaa marka meesha laga fahmayaa in qofka xujada la waafajinaayo marka la dhinto uu yahay qofkii jawaabihii su-aalahaas saddexda ah daliilkeeda ku garanaya yaa macbuud kuu ahaa yaa nebi kuu ahaa diinkaadu muxuu ahaa garanaya daliil ahaan u garanaya marka arkaanta islaamka iyo towxiidkii iyo risaaladii wuxuu ku saabsanaa iyo culimadu waxay leeyihin lama taqliidsado arrimaha noocaas oo kale waa inaad yani xujo iyo daliil u haysataa saddexdan marka su-aalood ee ah yaad caabudaysa yaa nebi kuu ahaa diinkaadu muxuu ahaa adiladooda marka waxaa sheegay oo si fiican u caddeeyey shmaxaa cabdulwahab laftiisa wadaadka kitaabkan qoray oo risaalo wuxuu leeyahy la yidhaha thalaathat usuul oo yar oo aada u qiimo badan oo barnaamijkeenan markii aan bilaabeynay kuwii ugu horereeyay ku jirtay marka man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka uu si fiican uga hadlay kitaab dhan buu ka alifaba marka qofka muminka ahu si sax wuu u jawaabaa oo aakhira waa la sugaa inuu maaragtay yiraahdo diinkaygu islaamkuu ahaa maxamedna nabigaybuu ahaa allana macbuudkaygbuu ahaa alla keliyaan caabudi jiray uu leeyahay daliilkeedan wuu garanaya laakiin kii shakisnaa wuxuu leeyahay haa haa laa adri buu leeyahay samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultu munaafiqu marka xaalkiisu waa saas gaalkiina wuxuu ku jawaabaa hadda wuxuu caabudi jiray iyo wuxuu ka diin yeelanaya markaasaa dubbo aada weyn lagu garaacaa wuu qayliyaa qaylo wax walba ay maqlaayaan bani aadamka moogiye qofku hadduu bani aadamka ay maqli lahaana waaba suuxi lahaaba ama waa dhiman lahaaba marka waa nooc cadaabkii ka mid ah oo gaaladii munaafiqiinta lagu cadaabayo qofka dhintay waxaa axaadiistu ay sheegtay inuu maqlaayo dadka ka dhaqaaqa qabrigiisa markay duugaan dhawaqa kabaha dadkii ka agtega isaga marka yani nolol gaaruu ku jiraa oo tii adduunka marka la joogay aan ahayn ruuxdiisa iyo jirkiisana waxaa ka dhexeeya calaaqo gaar ah oo alla uu garanayo allana wax walba u awoodaa marka munaafiqa waa kana waa la cadaabaayo cadaabka ugu horeeyana waa maxay waa in maaragtay lagu garaacayo dubbo aada u weyn oo uu qaylinaayo oo wax walba ay maqlaayaan oo aan banaadamka ahayn taas waxay kutusinaysaa in marka jinnigii iyo xayawaanaadkii kale ay maqlaayaan dulalkan la cadaabayo cadaabkooda way maqlaayaan marka marka qaarkood dadkii waxyaaba aanay arkayn baa jira oo rasuulkeenna sal ly slam jibriil baa u imaanaya inuu hadda dad iska soo dhiga moogiye markuu maaragtay sidii alla uu ku abuuro uu yahay ama malag uu yahay waxyi wuu kusoo dejinaa rasuulka sal ly slam dadkiina maarata uma jeedaan mana arkaayaan mana maqlaayaan ambiyadii kalena saasaa loogu soo diri jiray oo malku jibriil uu waxyi ugu keeni jiray waxyigii baa uu imaanaya rasuulka sal slam iyadoo macnaha yani wax uu maqlaayo rasuulka sal slam ay jiraan oo qayle ay jirto oo sida maaragtay silsilad bir ah oo dhul sisib ah lagu socodsiinayo oo kale iyo waxaasuu maqlaaya rasuulka sal slam dadkii la joogana waxba maqli maayaan hadda annaga jinni baa maaragtay meelaha agaheennaa joogjooga way hadlaayaan way qaylinayaan marka qaarkood annaguna maqli mayno jihaadkii marka lagu jiro beder oo kale iyo malaa'igtii gaaladii bay garaacaysaa way ku qaylinaysaa muslimiintuna marka ma arkaan malaa'igtii ma arkaan hadalkii malaa'igtana ma maqlaan marka alla wuxuu ka xijaabay bani aadamka waxyaaba fara badan oo dhulkii ka dhacaaya laakiin macnaha aysa iyagu arkayn maqlayna oo jibriil rasuulka sal slam uu imaan jiray ramadaan kasta qur-aanku la akhrin jiray dadkii la joogana waxba maaragtay ma maqlaan marka qabriga iyo axwaashiisu waa arrimo maaragtay hayb ah wixii naloo sheegay oo kitaabkii sunnada loogu sheegay inaan ka rumayno yaa waajib ah oo ma aha maaragtay in dadka qaarkood sida munaafiqiinta iyo mutafalsifada iyo ay yiraahdaan markaan qabrigii aan qodno qofkii maarata fiirino dee arki mayno qofkii hore soo fariisiyo ama wax la weydiinayo iyo arki mayno leeyihi waa waxaan loo dirsan wabilahi towfiiq